biyadinna waa shardi meesha waa in lagu kala qaato oo amaaha waa inuusan noqonin waay xaalo waa inuu noqo xaalan yadan biyadin waa kawa ilaa haaa wahaaa macnaheedu hoo iyo iidhib wey waa xaaladee naqdi weeyaho meesha waa in lagu kala qaato waay markuu isku nooc yahay saasaa laga rabaa hadduu laba jinsi kale yahay masalan filo iyo dahab baa laysku bedelayaa ama beriis iyo shaciir baa laysku bedelaya waa sareen iyo beriis baa laisku bedelaya soo maha mithlan bimithli shardi maaha waa la kala badin karaa markaas hal isku nooc mehe markaas yadan biyadin iyo xaalan waa inuu yahay baa shardi ah labadaa kaloo shardi baa loo shardinay marka adhabu bidahabi dahab haddii dahab lagu bedelayo oo laysku sarifayo ama laysku gadayo riban weeye ilaa haaa wahaa hoo iyo iidhib mooyaane wlburu bilburi riban weeye ilaa haaa wahaa hoo iyo iidhib wshaciiru bishaciiri riban weeye ilaa haaa wahaa hoo iyo iidhib waa markaas yani xaalan waa inuu yahay yadan biyadin can abi saciid اlqudri waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasul la sl lay slam qaala wuxuu nabigu laa tabiicu dahaba bidahabi dahab dahab ha ku gadina ilaa mihlan bimilin inuu isla egyahay mooyaane xadiidka hore maxaa lagu soo sheegay haaa wahaaa yani yadan biyadin waaye waa in meesha lagu kala qaato xaalo uu yahay milan bimilina waa ka xadiidkana lagu caddeeyey dahab dahab ha ku gadina laa tabiicu dahaba bidahabi ilaa milan bimilin walaa tusifu walaa waaye walaa tusifu bacdaha calaa bacdin ha ka nusqaaminina iyo ha ka ziyaadinina labaduba waa lagu fisa tusifuda yani ha ka ziyaadinina ama ha ka nusqaaminina way ismacno keenaysaa labadi labadu waa lagu fasira bacdaha calaa bacdin ha ka nusqaam oo dahab dahab lagu bedelayo kala yar lama ogolo dee ribay noqoni walaa tabiicu lwariqa bilwariq lacag filahna filah ha ku gadina ilaa milan bimilin inay isla egyihiin mooyaane walaa tusifuu bacdaha calaa bacdin ha kala nusqaaminina ha kala yaraynin walaa tabiicuu minhaa ha gadina oo qaa'iban binaajizin ha ku gadina aka ir yadan biyadina aka hoo iyo idib milan bimilin walaa tabiicuu ha gadina minhaa xaggeeda qaa'iban mid maqana binaajizin mid naajis oo hadda jooga waay dee taasna yani xaalan waa inuu yahaydi waay xaalan waa inuu yahay shardi eh lacagtaan iga gado dahabkan hoo oo intoo kaleeto dahabaan had yaan ku siin doonaa berri ama bil baan ku siin doonaa lama ogolo waay wa fii lafdin ilaa yadan biyadin in yahay mooye lacagta marka laisku sarrifayo looma ogola yani looma ogola waxaa la yidhahdo deynta looma ogolo meesha waa in lagu kala qaataa la doonaya sidiisa qofka haddaa oga deyn qaado deyn baan kaa rabaa goormeed keenaysaa muddo hebla waa deyntaas laakiin lacaga haddii laysku sarifayo looma ogolo meeshaa rabaa in lagu kala qaato waay saasaa la raba yadan biyadin baa shardi ah milan bimilin baa shardi ah xaalan baa shardi ah aka lacagti waa sarif meeshana laguma kala qaadanayo ma ansaxayso ma ansaxayso waa in layska ilaaliyo waay taas khatar bay noqonaysaa lacaga waxaa jira hadda meelaha lagu sarifo oo dadka lagu jitalayo lacag baa laga helaa bay leeyihiin xaggaad lacag geynaysaa iska tag baa lagu leeyahy hadhow usbuuc ama laba usbuuc baa nairobi kaa siinaynaa macal faa'iidadii lagu dul saaray intaas xaggaad ka qaadani waxba kama jiraan ribo weeye waa xaaraan meeshaas aad geysayba haddaan macal faa'iida lagu siinin waxba kama jiraan waxaan milan bimilin waa shardi lacagtan haddaa hadday kala jinsi tahay kala nooc tahay in la kala badiyo lama diidan oo hadda faa'iidan la saarayo wey kala badinta lagu sheegaya in la kala badiyo lama diidayo laakiin maxaa la maxaa la shardiyaa haaa wahaaa buu xadiidku ku leeyahy walaa tabiicuu minhaa qaa'iban binaajizin buu xadiidku ku leeyahay ilaa yadan biyadin buu ku leeyahy xaggeed geynaysaa marka way xuduuddaasaan lacag geynayaa hadhow usbuuc bacdi ama laba usbuuc bacdi baa nairobi lacag ka qaadanaya say ku suuroobi hadda yadan biyadin baa meesha laga rabay taasu waa ribo ribo weeye taas ninkii u qasdayena asagay jirtaa way ninkii u qasdayo oo dee haddee xoogaa faa'iidada un baan arkaa xaaraanta ma arka nin kale xaaraantii un baa la arkaa faa'iidada bas yani faa'iidada un baa la arkaya bas mashaakil weya taas wa fii lafdin waxaa ku sugnay ilaa wasnan biwasnin mithlan bimilin sawaaan bisawaa'in waay markay isku isku jinsiga yihiin waay wasanka iyo kaylka waa inay isleegyihiin adii wax la mawsuumayo raashinka oo kale waa inay isku miisaan yihiin kayl hadday yihiin waa inay isku mid yihiin mithlan bimilin sawaaan bisawa waa inay isla egyihiin wa wacanhu waxaa laga wariyey can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa bilaalun bilaal baa yimid ila nabiyi sala allahu alayh wasalam timir ayuu nabiga u keenay ila nabiyi nabigu u yimid bitamrin timir buu nabiga oo la yimid barniyin oo barni la yidhahdo wey timirta wanaagsan baa la yidhahda barni cajwe iyo barni iyo timirta wanaagsan baa la yidhahda sida midda radia yacni aka marxaban ay magacyo u leedahay barnigan uu timirta wanaagsan weye bitamrin barniyin buu nabiga u keenay faqaala lahu nabigu faqaala lahu nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam min ayna haadaa xaggeed ka keentay qaala bilaal wuxuu yidhi kaana cindanaa tamrun radii timir xun baa agtaanada taalayo fa bictu minhu saacayni bisaacin liyadcama nabiyu sala allahu alayhi wasalam timir xun oo radi ah agtaanada taalayo markaasaan qaaday laba saac oo midii xumayd ah yaan hal saac oo middan barnigoo wanaagsana kusoo bedelay maxaana ugu soo bedelay liyadcama nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu inuu cuno darteed baan ugu soo gaday fa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam cinda dalika awah buyi nabigu awah ismu ficil wey ismu ficil mudaarac baa leeyahy bimacnaa atawajacu wey ay awahu awah macnaheedu ah wey adoo yidhi oo kaleba yani waxaad dhibsato markaad maqasho waay yani waan xanuunsanayaa wey caynu ribaa caynu ribaa buu yidhi nabigu caynu ribaa ribadii nafteediiba wey laba saac oo timiraad qaaday laba hal saac oo timiraad kusoo bedeshay haddee waa isku jinsi waa timir iyo timir un timirtu waa nooc un iyo nooc fiican la dhihi maayo timir waa timir waa hal jinsi marka laba saac baan hal saac ku bedeli maxaan hadda soo marnay mislan bimislin wasnan biwasnin haddaan soo marnay markaa dee inay isla isku isla eg yihiin baa shardi ah walaa tushifu bacdaha calaa bacdin ha kala nusqaaminina mar hadday isku jinsi yihiin awah buu yidhi nabigu ah buu yidhi ay caynu ribaa ribada caynteedii weeye caynu ribaa way laa tafcal ha yeelin buu yidhi walaakin idaa aradta markaad doonto an tashtariya inaad gadato fa bici tamra timirtii yacni xumayd gad aayahay ko fabic gadoo attamra bibaycin aakhara ku gad tan way ka qiimo yarta lacag markii la way ka qiimo yarta soo maha lacag siiso uma ashtar bihi midta fiican kusoo gada marka lacagta shay riba laakiin yani madcuumahoo way isku bedeli oo waan kala badini hadhihin beriisku laba nooc bu dhowr nooc bul wuu kala fiifiican yahay raashinku saas u kala fiican yahay marba hadduu jinsi guudba isku yahay la yskuma bedeli karaa isagoo kala badan isagoo kala badan la iskuma bedeli kara ilaa wa ila waa in la isla ekeeyo waay saas haddaad yeeli weydo yani ood doonaysa inaad kusoo bedelato waa inaad kan lacag ku gado markaa kadib lacagta kusoo gadato waay dii kale ribay kaa noqonaysa can abilminhaal waxaa laga wariyey qaala wuxuu uhi saaltu bara sa'altu waan weydiiyey albara binu caazimin iyo wazayd binu arqam can isarfi sarifkii baan weydiiyey intaa waa qeybtii hore baabka oo yani waa ribadii baa laga hadlayay tana sarifkii baa meeshan laga galay waxaan weydiiyey buu leeyay abilminhaal ninka la yidhaahdo bara binu caazim iyo zayd binu arqam baan cani sarfi sarifka weydiiyey fa kullu waaxidin mid la arko minhu labadood kamid yaquulu wuxuu leeyahay haadaa khayrun mini ninkan iga khayr badana weydii zayd bin arqam markaan utagay wuxuu bara binu caazim weydiiy asaga iga khayr badan bara binu caazim markaan utagayna wuxuu leeyahay zayd bin arqam baa iga khayr badana weydii asxaabtu saasay isu qadarin jireen oo cilmiga isugu radin jireen waay qof la arka uma jeclayn asagu inuu sheekh noqdo waay wa kilaahumaa labadooda mid mid la arko kilaahumaa labadooda mid kastoo ka mida yaquulu wuxuu leeyahay nahaa rasuululahi rasuulka ilahi wuu nahiyey sal lla alay waslam can baycil dahaabi bilwaraq daynan xaal dee sarifka markii lacagta laysku bedelayo oo dahabkii fidladii laysku sarifayo lacagahan kale iyo dahabkii iyo markii laysku sarifayo dayn lama ogolo meeshaa la rabaa in laysku sarifo marka hadda in la kala badiyo waa la ogolaya lakin maxaa la rabaa yadan biyadin iyo xaalan baa la doonaya sarifka naftiisa waa saas saasaa la rabaa can abi bakrata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi nahaa rasuulula sal alay wasalama rasuulka ilah wuxuu nahayay can alfidati bilfida fido fido yani lagu lagu bedelay lacagtii laysku sarifay wadahabi bidahabi ilaa sawaan bisawaain inay isla egyihiin mooyaan isku jinsi hadday tahay waa in las laysla ekaysiyo lacagta markay kala nooc duwan tahay baa laysku yani la kala badin karaa mar hadday isku nooc tahay waa inay isla eg tahay wa amaranaa nabigu wuxuuna amray an nashtariya alfidata bidahabi inaan ku gadno kayfa shi'naa sidaan doonno laakiin sigu wuxuuna amray oo noo ogolaaday nebigu dahab iyo fidla inaan isku bedelno kayfa shi'na kayfa shi'na macnaheed waa maxay fi tafaaduli xagga kala badnaanta waay xagga kala badnaanta haddii dahab iyo fidla laysku bedelayo inta la rabaa la kala badin karaa laakiin dhinacan kale yadan biyadin iyo xaalantu waa ka sidii wanashtari dahaba dahabka inaan gadno bilfidlati kayfa shi'na sidaan doonno qaala wuxuu ihi fasa'alahu rajulun baa weydiiyey faqaala wuxuu nabigu yadan biyadin faqaala wuxuu ihi hakadaa saasaan samictu nabiga ka maqlay buuli marka waa la kala badinayaa mooyaane sida kale dayn looma ogola yadan biyadin waa inay yihiin albaabu saadis baabu rahni wagayri halkana waxaa laga gelayaa rahanta waxa la yidhahdo waayo arrahnu an rasul lah sal lay waslam ishtaraa nabigu wuu gatay min yahuudiyin nin yahuudihu dacaaman raashin ka gatay wa rahanahu nabigu wuxuu u rahan dhigay dircan oo min xadiidin a cabuurbireed diraca waxaa la cabuurbireedka dagaalka iyo lagu galo yani waa dhar adagoo yani dagaalkii lagayani loo gashado waay markaa nabigu raashin buu kasoo qaatay mid yahuudi oo gaal yahuudi aho markaasuu rahan wuxuu ugu dhigay dirac uu asagu lahaa cabuurbireed uu lahaa buu nabigu udhigay rahanta markaa qofkii dayn baad ka qaadanaysaa shay baad yani u dhiibaysaa waxaad leedahay waxaas yani waa rahan intii dayntaadii lagaaga keenay haddii markaa qofkii dayntii uu keeni waayo shayga asagaa unbaa la gadayaayo markaasaa loo gudaya loogu gudayaa wixiisii waayo rahanta macnaheedu faa'iidadeedu waa sidaa wa can abi hurayrata radi allahu canhu an rasul la sal lay slam qaala wuxuu nabigu madalulghaniyi dulmun faidaa yani utbica axadukum calaa malii'in falyatbic matalul haniyi dulmun qofkii wax haystay oo daynta bixin karay haniga waxaa loo jeedaa dayn baad qaadatay inaad ka bixisana qaadir baad ku tahay oo waad haysaa wixi marka ninkaas wixii uu daynta uu qaatay bixin karo oo heli karo meermeerintiisa uu meermeeriyo waan ku siinaya hadho baan ku siin doona markaan ku siinaya unbuu kuleeya maba ku siinaya wa wuu ku warwareejinaya madalul haniyi qofka hanigaa meermeerintiisu dulmun weeye waa dulmi de waxaas dayn haddaad ka qaadato muddo u qabato waa inaad siisa wixii siisaba haddaad mar yani wixiiba gacanta ku hayso waa dulmi marka yubiixu cirdahu wa cuquubatahu buu xadiidka hawa riwaayo kale saasa kuso horta waxayba banaynaysaa cirdahu cirdigiisa in wax laga sheego o la yidhaha kan wax ballanoo uu leeyahay male waaba tug adaa isu keenay waxaas maxaa yeelay wixii adigoo heli karaad meermeerinaysaa soomaa waan kusiin doonaa beri baan kusiinayaa galabta iimo buu kuleeyahy marka mar kusiinayo yuxilu cirdahu cirdigiisuu banaynayaa iyo wacuquubatahu in la cuqubeeyo ena la ciqaabana way ballaynaysaao intaad dacweyso qaali ku cedaysa in la xidho wixii xoog looga qaado fa idaa utbica axadukum axadkiin haddii la wareejiyo calaa malii'in falyatabic ha wareego tanna waxa la yidhaha xawaalo wey xawaalo waxa la yidhahdo iyo marka xadiidkana kutusinaya xawaaladu waa maxay xawaaladu waxa weeye qofkana adiga yani dayn baad ku leedahay yani kun shilinoo dayna ninkan ku leeda adigana ninkana kun shilinoo dayna kugu leh marka waxaad yeeli kartaa muxiil iyo muxtaal iyo muxaalu caleyhi baa la yidhahdaa waxaad adi waxaad yeelaysaa adiga soo kun shilin kuma lidaa ninkaanaan kun shilin kugu lehay ka qaado waad ku wareejin kartaa bas hadduu raalli ku noqdo weliba adiga rilahaaga lama fiirinayo muxaalu caleyhiga iyo yani labadan yani ridahoodaa la fiirinaya muxiil iyo maxaalu caleyhiga ridahooda hadday heshiiyaan lagu wareejiyo bas ninkaa kalon baad ku wareegeysa ninkaan ku wareeg maxaase shardi a markii ninkaa lagugu wareejinayo intaad adiga igu leedahay baad aniguna ninkaan kusii lehay soo ma ninkii baan rabaa inaan kugu wareejiyo shardi waxaa ninkaani wax hayo waa inuu yahay oo bixin karo kunkii shil inuu bixin karo nin aan waxbaba haysanin oo eber haddaan qoorta kuu geliyo soo mashaakil maaha waxaagi adigaba aad ka weyday marka adiguba ka weyda baa rabta aniga inaad u sallado taas ma suurooba sarciga kuma banaano calaa malii'in buu xadiidka kuleeyahay wa idaa utbica axadukum calaa malii'in yani calaa ghaniyin waqaadirin yani waaye qof kari karo oo wixii dayntoo lagu lahaa bixin karo ku wareeg hadii le waayahay labada marka hadday isla ogolaadaan khalaas waa adig waa adiga dimadaadi way beri noqotay xataa hadhow hadduu kusoo jeesto uu yidhahdo shilin kuma siinayo dibku kuma soo noqon kara adiga waa laisku raalli noqday waa la wareejiyey ninku nin waxayuun ahaa shuruudii la hel adigu dimadaadi way beri noqonaysaa markaas marka xadiidku wuxuu ka hadlaya axad idinkaydin ka mid a haddii la wareejiyo qof waxayo ninkaan aniga daynta adigu lahayd anigana aan kuleehayo waana nin waxaystee ku wareeg haddii la yidhaha hadiidina falyatabic ku wareeg aduu dayntii in lagu siiya umaad rabtay ninkaan kale ka qaada de wacanhu waxaa laga wariyay can abi hurayrata qaala wuxuu yihi qaala rasul lah sal alay waslam aw qaala wuxuu yihi abushakuraawiya abu hurayra wuxuu lehy samictu nabiya sala allahu aleyh wasalam yaquul man adraka maalahu maalkiisa ninkii hele bicaynihi cinda rajulin ow insaanin qad aflasa fa huwa axaqu bihi min hayri nin baa yacni xoolo badan soo qaadayo waxbuu gadgadanayo markaasu adiga neefkaa soo qaaday waan kaa gadayaa buu ku yidhi ninkaa kale waxbuu ka soo qaaday marka w ninkaa wuu faqiiray marka qad aflasa yani wuu faqiiray eber wey ninka marka muflisna waxaa la yidhahdaa oo yani waa ninka hadhow yani la sharayo oo qaaligu sharaye daynihiisi baa farada ka bubatay marka xoolaha hadda uu haysta iyo dayntiisa waxaaba badan daynta xoola daynta lagu lahaa baa badan intii yarayda marka gacantiisa kusii dambaysay inuu haddana sii dhameeyu rabaa intaa waa laga xidhaya waa laga qabanaya dadkii daymaha kulahaa baa la keenaya markaasaa intaana loo qayqaybinaya waxay ka gaarta wixii kalena waa lagu leeyahay soo ma marka dadkii quramadaa baad ka mid ahayd markaad meeshii timid maalkaagi hal uu shalay kaasoo qaaday baad baartay nafteedii soo ma ninkaan xooluu ku leeyahay ninkaan xooluu kuleeyahy lakin adigu maalkaaga cayntiisi baad aragtaaba fa huwa xaqu bihi adigu bal horta yani muran kuma jirtid hadduuba neefkaagi meesha jooga kaaga yarsa bal wixii kaleo aan waxooda meesha joogin umbaa wixii ay meeqa hadlayd intaas baa wax loo qayqaybinaya man adraka ninkii haleelo maalahu maalkiisa bicaynihi cinda rajulin aw insaanin qad aflasa nin faqiiray agtiisaaad ka hel fa huwa axaqu bihi min hayri dadka kale oo quramadoo daynta ku leh ninkanaa kaga xaqnimo badan maxaa yl maalkiisibuu arkaaba waa kan wixiisibuu qaadanaya wa can jaabir waxaa laga wari bn cabdillahi radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi nabigu jacala wuu yeelay nabigu jacala wa fii lafdin waxaa ku sugnay qalla nabiyu nabigu wuu xukumay sal alay slam bisufcati fii kulli maalin maal kulligii lam yuqsam aan la qaybinin faidaa waqacat alxuduudu wasurufat duruqu falaa shufcata shufco waxa la yidhahdaa meeshan yaa lagaaga sheegaya sharciga yani xadiida yani nusuusta laga qaadanayo ba hadda baabka lagugu sheegayaa yani waxaan bayaamintiisa iyo faahfaahintiisa fiqigaa ka hadlaya way shufco waxa la yidhahdaa jirta shufcadu waa maxay ani adiga lacag baan isku darsanayo guri baan ku dhisnay ama saddex qof baan ahayno lacag intaan isku darsanay baan guri dhisnay lacagtuna way yar kala badnayd oo aan isku darsanayno guri lix qolaha la dhisay ko marka lacagta markii la xisaabo nin saddex qol buu yeelani ninna laba qol buu yeelani ninna hal qol buu leeyahy gurigii waan isku darsanay ma aana qaybsanin oo lacag maan isku darnay gurigii baan ku dhisnay laakiin lacagta anadii baa kala badnaydoo haddii hadhow guriga ha loo qaybiya nin saddex qol buu yeelanaya nin laba qol buu yeelanaya oka ko markii gurigii saas ahaa yaa dadkii saas isugu lahaa mid ka mida labada nimanka waxaa isku leeyihin shufca la yidhaha fii kulli maalin lam yuqsam lama qaybinino war qolka adigu qaado albaabkaas xaggoola bax kaana xagg ujeesa lama dhin fii kulli maalin lam yuqsam waayo marka haddii ninkii saddexda qol lahaabaa gatay isagoo nimankii kale la tashanin lacagtaydi markii hore la xisaabo soo saddex qol kumay aadeen haa nin buu soo waday wuxuu yihi saddexdaa qol qiimihiibu qiimaha iga sii saddexiisi qol buu iibsaday isagoo nimankan la tashan nimankan kale marka waxay leeyihiin shufacaa la yidhahdaayo waxbay la lahaayeene ninkii meesha loo loo yeeray oo la yidhi war yani oo la soo geliyo hadda ninkii uu ka gaday way u yeerayaan kaalay meeqaa lagaa siiy intaas oo lacagtaada irta ka bax waana qahrigoo la tashan maayaan orod lacagtaadi oo inta ka bax bay leeyihin shufacaa la yidhahdaa marka shufca hadday laba ahaayeena waa saas un mid hadduu wixiisi gato midka kale kii lacagtiisunbu farta ka saaray cule bax deg deg baa la rabaayo markuu ninkaa gatabo isla markii waa inaad kii lacagtiisa u celiso fii kulli maalin lam yuqsam waa maal aan la qaybinin waxa shufcadu yani oka fa idaa waqacat alxuduudu wasurifat duruq haddii yani xuduud ay dhacdo wixii aan qaybsanno wasurifat duruqu nin walba albaab uu la baxo iridaha uu la baxo falaa shufcata markaa deris baa naa-e adigu haddaa guriga aga gadato adigu ma dhihi karti war lacagtan ku lacagtan kuu celiya ma dhihi karti ee deris un waay markaas shufca wax iskuguma jirin markaas marka shufcadu maal kulligii oo aan la qaybinin qaybna uu ka suuroobi karo qayb aqbalaya weeye shufcadu ku ansaxdaawo hadda maal aan la qaybinin baa layidhi waxaan qaybsamayninna shufca kuma ansaxaysago waxaanba qaybsami karinbo qaana shufca kuma ansaxdo waa inuu wuxuu qaybsami karo aanan la qaybinin waay can cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaal asaaba cumaru cumar baa wuxuu helay ardan dhul bikhaybara khaybar buu dhul ka helay faata nabiga nabigu u yimi sal alla alay wasalam yastamiruhu isagoo nabiga ka idan dalbayo fiiha faqaala wuxuu yidhi cumar yaa rasuul allah inii asabtu ardan dhul baan helay bikhaybara baan ka helay lam usib aan helin maalan maal qadu weligeyba huwa anfasu cindii minu ka wanaagsan maal isoo maro maalkii ugu wanaagsanaa wey dhulka aan ka helay khaybar ka helay famaa ta'murinii maxaad ii amraysaa bihi dhulkan waa dhul wanaagsane ilaahayna wuxuu leeyay lan tanaalu bira xataa tunfiquu mima tuxibuun soo maha marka dhul weligay dhulka wanaagsan ima soo marina maxaad ii amraysaa maxaan ku sameeya dhulkaan inaan bixiyaan doonaya qaala wuxuu nabigu in shi'ta haddaad doonto xabasta aslahaa asalkeedii baad xabaasi wa tasadaqta biha waa sadaqaysa waqaf baad ka dhigaysa xabsigu waxaane waa waqaf inaad tidhaahdo yani dhulkan waa waqaf bas weligii dhulka saasuu isaga xabaasan yahay w ya qaala wuxuu yidhi nabigu in shi'ta haddaad doonto xabasta aslaha asalkeedii baad xabaasaysaa watasadaqta biha waadna sadaqaysan yani sadaqo jaariyaad ka dhigaysaa waa waqaf waay qaala wuxuu yihi cabdullaahi bin cumar fatasadaqa biha cumaru cumar wuu sadaqaystay oo sadaqa yani uu ka dhigay waaye wuu waqfay weye hayra annahu laakine laa yubaacu asluha asalkeeda lama gadi karo walaa yuurasu lama dhaxlaayo walaa yuhabu lama hibeeyo de waa waqafde qaala wuxuu yihi cabdullahi bin cumar fatasadaqa cumaru cumar wuu sadaqaystay fi lfuqaraai fuqaradaa iskale buu yidhi wa fi lqurbaa qaraabadaa iskale buu yidhi wa fi riqaabi addoommaha la xoraynayaa iskale wa fii sabiili llahi waddada ilahay wabni sabiili musaafirka iyo wadayfi martida intaasay beertu waqaf ku tahay beertaa waa la abuuraya waa laga shaqaynaya waxa kasoo baxayo qaraabadaa cunaysa oo yani martidaa cunaysa oo yani fii sabiilillahi dadka addoomaha la xoraynayo ya maalu kitaabadiiay ku yani waka isaga gudayaano waka wabni sabiili musaafirka iskale wadayfi martida laa junaaxa dembi ma aha calaa man weliyaha ninkii gacanta ku qabto oo yani dhaqaalaynayo an yaakula minha inuu wax ka cuno bilmacruufi si wanaaga beertaada in laga shaqeeyay rabtaa ninka gacanta ku hayo oo wanaajinayo inuu ka cuno lama diidayo dembina maaha ow yudcima uu ka quudiyo sadiiqa nin saaxiibkiia hayra mutanawilin xaaliya fiihi asagoon kaydaysanin maal badaba intaad ka kurata inaad meel dhigato lama diidayo laakiin adigu iska cunto reerkaaga wax ka siiso ninkii rafiiqaaga oo kula socday saaxiibkaaga aad wax ka siiso tira hoo cun taa dembi maaha de celaadaaba wixii hagaajinaya oo wanaajinaya oo ka shaqaynaya wa fii lafdin hayra mutaasilin waay mutaasilin iyo mutamawimilin isku macno waay isagoon kaydaysanayni waay hayra mutamawilin waay wa can cumara waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal xamaltu waan xumbaaray bu yihi cumar binu khadaab calaa farasin fii sabiili illah faras baan bixiyey ilaahay dartii baan u bixiyey halagu duulaanayna buui fa adaacahu waxaa dayacay nin buu siiyo yidhi ku aad duulaanka ku aad fa adaacahu wuu dayacay alladii kaana cindahu ninkii faraska aan siiyey baa la yacay buu yidhi farasku faras aada u wanaagsan oo aan jeclahay buu ahaa marka ninkii maba danaynayo faraskii oo asagoo iska layacay baan arkay buu yidhi waxaana maleeyey buu yidhi wax yar haddii laga siiyo inuu iska qaadan lahaa waxa looga celiyey fa aradtu waxaan doonay an ashtarii an ashtariyahu inaan ka gato wadanantu waxaan maleeyey anahu asaga yabiicu inuu gadayo biruqsin raqiis inuu ku gaday fasa'altu nabiya nabigaan su-aalay sala allahu alay wasalam faqaala wuxuu nabigu laa tashtari ha ka gadanin walaa tacud fii sadaqatika sadaqadaadana ha ku laabanin wain acdaakahu walow acdaakahu haba kugu siiye bidirhamin shilinba ha kugu siiye wax mar kaa baxay soomaa aad sadaqaysatay dib ha ugu noqoni ha soo iibsanin farti ka qaad wixii kaa baxay ha kaa baxay iyo kugu soo noqoni wa fa ina alcaa'ida midka laabtay fii hibati hibadiisa ku laabtay kalcaa'idi fii fii qay'ihi nin matagiisa ku noqduu la mid yahay taad matagtay adoo cunay haddana saasay la mid tahay wax aad bixisay ha ku noqoni marka wax la bixiyey in lagu noqdo waa xaaraan manaba ansaxayso sideedaba hibo hibo qofkan wax haddaad siisoo tiraado hoo dib damba uga laaban karti manaba ansaxayso haddaad tirado ku noqoni de waa xaaraan dee hibe hal mar keliya lagu noqon karaa waa ilmahaaga waxaa siisa ilmahaaga waxaa siisa haddana waa ka qaadan kartaa ayada nafteedu ma fiicno laakiin hadda sharcaan unbay jaa-is ku tahay ku banaan tahay ood waxaa siisa haddana waa ka ceshan kartaa laakiin qof kale wax aad siisay maba ka ceshan kartid waa xaaraam waxayna la mid tahay haddaad un hibe ku laabato qof matag ku noqday unbu lamid intuu cunay matag intuu matagay haddana dib u cunay makaada marka hadda cumar bin khadaab inuu ka qaata muuna rabin inuu ka iibsaduu rabay hadda iibka lama diidayo oo wax aad nin qof maskiina siisay hadduu suuqa geeyo adigu hadda lacag intaad qaadato haddana waa iibsan kartaa xagga sharciga waa ku banaan tahay laakiin maxaa kasii fiican wax adiga kaa baxay oo xeradaada ka baxay ama gacantaada ka baxay un kugu soo noqona iska dhab xataa iib ha kusoo ceshani wax kale iska gada waay saasaa fadli badan waay وعن ابن عباس waxaa laga wariyay رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxuu نبg الcاaئد في hiبتي ninka hibadiisa ku noqday kalcاaئdi yعni mid ku noqday buu la mid yahay fii qayhi matagiisa وفي لفظi fain اladيi midka yacuudu ku laabanaya fii sadqatii sadqadii u bixiyey kalkelbi ay buu la mid yahay yacuudu noqonaya fii qayhi wa nin sadqadii u bixiyey ku laabtay waa ay intuu matagay matagiisa ku noqday waay can nucmaan bn bashiir waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yihi tasadaqa calaya abi aabbahay baa wuxuu igu sadaqaystay bibacli maalihi maalkiisa wax ka mid a yuu isiiyey buu yidhi faqaalat ummii hooyadii baa waxay tiri buu yidhi camrata bintu rawaaxa hooyadii camro bintu rawaaxa la dhihi jiraye waxay tiri buu yidhi laa ardaa raalli noqon maayo wiilkaygaas waxbaan siiyey baad leedahay waxaas inaad berri ka qaadataan yaad rabtaaye ma raalli noqonayo xataa tushida rasuula allahi sala allahu alay wasallam ilaa aad nabiga markhaati geliso yaada berri ka ka qaadanine u sheeg nabiga inaad wiilka nucmaana siisay waxaas ay fandalaqa abii aabbahay wuu tegay ilaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam liyusidahu inuu markhaati geliyo calaa sadaqatii wiilkaygii nucmaan habaan siiyey waxaas inuu yidhaahdo faqaala lahu rasuulullahi wuxuu u yidhi sal alay wasalam afacalta hada biwaladika kullihim carruurtaadoo dhan ma wada siisay qaala wuxuu yidhi laa may carruurtaydo dhan ma wada siinin nucmaan umbaan hadda waxaan siiyey qaala wuxuu yidhi nabigu itaqu llaha waar ilaahay ka boqo wacdiluu bayna awlaadikum carruurtiina u cadaalad sameeya waxaasoo kale waa jawr inaad ilmaha qaarna wax siiso qaarna aadan siinin taas cadaalad maaha waay carruurtiina cadaalad u sameeya fa rajaca abii aabbahay wuu soo laabtay oo fa radda tilka sadaqati wuuba iga ceshaday bu hooyadii baaba iga dartay markay la aabahay markhaati geli sadaqadii waaba iga ceshaday bu aabbahay maxaa yeele carruurtii oo dhan inuu wada siiyo iyo inuu asaga ka celiyo labada unbaa mid noqot waxaa u sahlanaata marka inuu kan ka soo celiyo waa ka ceshaday marka wfii lafdin qaala waxaa ku sugnay qaala wuxuu nabigu falaa tusidnii hay markhaati gelina idan fa inii laa ashhadu calaa jawrin anigu jawr kama markhaati kace haddaan carruurtaba wada siinoo kan keliya uu yahay aniga hay markhaati kashana anigu jawr kama markhaati kace ya saasuu nabigu yidhi marka wa fii lafdin waxaa ku sugnayd faashhid calaa haadaa hayri orod qof kale markhaati gasho anigu kama markhaati kacayo jawr hadduu nabigu ku yidhi waxan waa jawr anigu kama markhaati kacayo qof kale la aad yaad kaloo la aadi haddee maba banaanaba de in laga markhaati kacaba de waaba jawr baa lagu leeyay waakaado marka riwaayatka qaar waxaa kusoo arooro soo ma jeclid ilmaha baarinimadooda inay isku mid kuu noqdaan haa haddaba cadaalad u sameeya carruurta wa labada carruurta hadday carruurtu kala bah yihiin iyo hadday ama isku bah mid kastaba ha noqotee wiilal iyo gabdho waxay yihiinba waxaa la rabaa xagga siismada iyo yani wanaagga iyo jeclaanta iyo wax walba inaad ku sintaan la dooni saas ayaguna beriga isku mid bay kuu noqonaya hadhow baari bay ku wada noqonaya laakiin haddaadun qolo wax yani aad gaarsiiso w kuwa kala riixdo de cuqdad baa geli soo maha kuwaas caasinimo caasinimay bilaabayaan iyo naceeb waay akaada wa wa can cabdillahi waxaa laga wariyay bn cumar radi allahu canhum an nabi sal alay wasalama caamala ahla khaybara ahlu khaybar buu nabigu wuxuu yani wuxuu kula mucaamalooday oo kula heshiiyey bishadri maa yakruju minha min tamrin aw zarcin waay wixii kasoo baxaya niskeed yuu nabigu kula heshiiyey qoladaa ahlu khaybar la yihahdo waay inay yani markaas khaybar yahuudi degeneed markii laga qabsaday ayagaada beeraha ka shaqayn jiray oo yaqaanaye wuxuu nabigu beeraha ka shaqeeya sidiini oga shaqeeya hadda adinku ma lihidin waa lagala wareegay sooma islaamkaa qabsadoo la wareegay beerihii marka adinku marka shaqaalo ka noqdo oo wixii hadha u kasoo baxa nis baa laydin siinaya saasuna bishadri maa yakruju minha o min tamrin aw zarcin wey can raafic bin khadiij waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kunaa waxaanayn aktara ansaari ansaar kuwa ugu badan baanayn xaqlan yani xagga beeraha buu yidhi fa kunnaa waxaanu dhulka xaqligu waa dhulki way dhul badan baan lahayn buu yidhi ree ansaareed annagaa ugu dhul badnayn buu fa kunnaa waxaan ahayn buu yidhi nukri alarda dhulka waan kirayn jirnay calaa ana lanaa haadihi walahum haadihi dad baan ka kiraynayna intaana adinku qaata intaana annaga noo abuura saasaan ku kirayn jirna beeraha fa rubamaa akraja haadihi tan inay wax soo saartaa laga raba laga yaabaa walam tukrij haadihi tan inay dhinaca ayaga anigu ayagoo ay shardisteen in wax kasoo baxaan baa laga yaabaa ninkii beerta ka shaqeynaya dhinacii la siilay waxba kasoo bixin baa laga yaaba dhinaca in wax kasoo baxaa laga yaba dhinaca kale waxba kasoo bixi waayo marka dhulka waxa kasoo baxaya layskuma hadlayn karo fa nahaanaa can dalika nabigu waa naga reebay fa ama alwariqu lacagtii falam yanhana nabigu nagama reebay sidadoo beeraha markii dadka laga shaqeynayo lagu shaqaalaynayo had lama ogola yani dhulka waxa ka soo baxayo intaasaan ku siinaya qofka laguma shaqaalayn karo halina intii aad siisayba soo bixi weydaa laga yaaba waxaa la rabaa inaad tidhaahda beertaan ka shaqee markay beertaa baxdood goyso intaasaad igu leedahay ama lacaga ama hadduu raashin doonayo intaasoo raashin anaad igu leedahay beertan ama ha baxda ama yabixin saas marka waa damaan waa sax waay aduu kugu leeyay wixii laakiin dhulka wixii ka soo baxa ruuc baad leedahay ama nis baad leedahay in meesha waxba ka soo bixin baa laga yaaba qofka xooggiisa o dhan meesha ku baxo soo ma waa dhib wey taa lama ogola waa in wax lagu kireeyo walimuslim can xanzalata waxaa laga wari ibnu qaysin qaala wuxuu yihi sa'altu raafic ibnu khadiij baan weydiiyey can kiraa'i lardi bidahabi walwarq faqala wuxuu yihi laa ba'sa bih lacagta wax dhiba male inamaa kaana naasu dadku waxay ahaayeen yu'aajiruuna calaa cahdi rasuli lah sal ly slam zamanka nabiga waxay ku yani ku ijaaran jireen bimaa cala almaadiyaanaat yani kanaalaha waaweyn iyo wa iqbaali ljawaadili yani kuwa yaryarka ah kanaalaha yaryarkee laga sii jeexayo meelaha yani korkooda ah iyo waxaas wixii ka soo baxa idinku qaata taasaa lagu kareynaya maadiyaadka yani kanaalaha waaweyn baa leel meelahaas wixii ku yaalla idinkaa leh iyo wa ashyaaa oo mina zarci ka mid a fayahliku haadaa kan inuu halaagsamo laga ya wayaslamu haada wayaslamu haada wayahliku haada wax laysku hadlayn kara maaha qofkii shaqaalaha dhinaca siisay mhal muu bixi doona mise wuu bixi doona beerta ma dhinacaanay ka ba-aysa ma dhinacan lama garanayo waay marka taas qofki lagu yani wax laguma kirayn karo walam yakun linaasi dadka ooma sugnaanin kiraa'un kiro ilaa haada falidalika buu zajara canhu nabigu ka nahiyey fa amaa shay-un macluum shay macluum oo madmuunun la lamaano qaaday falaa ba'sa bihi wax dhiba male lacag intaasaad igu leedahay beerta madaad ka shaqee aka taas waa caadi waay almaadiyaanaat alanhaaru kibaaru kanaalaha waaweyn wey waljuduuluna anhaaru sagiir waay can jaabir bni cabdillahi radi allahu canhuma qaal qala nabiyu sal alla alay waslam nabigu wuxuu xukumay bilcumraa liman wuhibad lahu anigu haddaan hortaa dhinto xataa ada iska qaado laakiin adiga haddaad hortay dhimato anay iisoo noqonaysa marka acmartuka waan ku cimri siiyey intaad nooshahay adaale wey hadhow markaad dhimato laakiin anay iisoo laabanaysaa saas baan wax hadal saa la yidhahda haddii qofka uu isticmaalo oo sidaa yidhahdo waan ku qoor kortay arqabtuka waan ku qoor kortay iyo acmartuka waan ku cimri siiyey macnaheedu waa intaad nooshahay gurigeed lahow haddaad dhimatana anaa iska leh haddaa iga hor dhimato anaa iska leh soo maha haddaad sidaa tiraahdo yani alcumraa qalla nabiyu bilcumraa liman wuhibad lahu ninkii aad siisay oo tiri intaad nooshay acmartuka aad tiri hadduu dhintana hadduu asagaa iskale ama dhimo adigu ama ha dhiman hadduu dhintana warasadiisaa iskale adiga dib dambe kugu soo noqon mayso ay ninkii la cumri siiyey ama la qoor kortay baa iskale uu nabigu uxukumay wa fii lafdin man acmara ninkii cumri siiyey cumraa lahu asagay usugnaatay iyo weli caqibihi ninkii la cumri siiyey wey ay ay man acmara ninkii yani cumri siiyo lahu iyo walicaqibihi dheh man acmara ninkii cumri siiyo cumra lahu iyo walicaqibihi fa inaha liladii ucdiyaha kii la siiyey baa iska leh laa tarjicu liladii yani acطaha midkii bixiyey uma soo laabanayso liannahu acdaa cadaa'an waqaca fiihi lmawaariis lafdigu waa isku mide haddaad tidhaahdo acmartuka adigaan ku cumri siiyey iyo walicaqibika ilmahaada dee taas kuuba soo laaban mayso tii horena waa la midoo acmartuka adigaan ku cumri siiyey haddaad tidhaahdo iyo laka iyo walicaqibika haddaad tidhaahdo isku mid un waay marna adiga kuuma soo laabanaysa wa maxaa yeele cadiya aad bixisay cadiyadaasna yacni waqacat fiihi almawaariis waa wax layska dhaxlaayo wixii qofka aad hadda waan ku siiye aad tidhaahdo hadduu dhintana warasadiisa unbaa qaadan wa qaala jaabir wuxuu yidhi laakiin waa laisku khilaafsan yaho jaabir bin cabdillahi saxaabigan iyo rag kaloo la midho waxay qabaan markii la yidhaahdo acmartuka walicaqibika adiga iyo ilmahaaga haddaad tidhahdo t kuu soo laaban mayso laakiin acmartuka keliya haddaad tidhaahdo way kuu soo laaban ba suu qaba wa qaala jaabir wuxuu yidhi inama alcumraa cumrada allatii taasoo ajaaza rasuulu llahi u banay sal lay waslam an yaquula inuu yidhahdo wey qofku hiya laka walicaqibik fa ama idaa qaala hadduu yidhi hiya laka maa cishta fa inaha tarjicu ilaa saaxibi baa u laaban saasuu jaabir leeyay laakiin wax farqa udhexeeya ma jiro ogow acmartuka haddaad tidhaahdo iyo acmartuka walicaqibika isku mid weeyaan leey wa fii lafdin limuslim amsikuu calaykum amwaalakum maalkiina haysta walaa tufsiduuha fasahaadinina fa inahu shaniya man acmara ninkii cumri siiye cumraa fa hiya liladii ucmirahaa ninkii la cumri siiye baa iska leh xayan iyo wamayitanba iyo walicaqibihii buri nabigu calayhi salaatu wasalaam marka hore haddaad rabto waxaaga inay kuu joogaan maalkaaga marka hore hayso laakiin haddaad tidhahdo waxan waan ku siiyey adaan inta nool intaad nooshaan ku siiyey asagaa intuu nool yahay iskale hadduu dhintana asaga maal laga dhaxlay weeye ilmihiisa unbaa qaadanayo can abi hurayrata radi allahu canhu rasul sal lay slam qaal laa yamnacana yuusa ka mancinin jaarun qof darisa jaarahu dariskiisa an yaqrisa inuu tallaalo khashabahu laantiisa fii jidaarihi waay qofka dariska kuwa derbigaaga inuu ku qabsado hadduu guri dhisanayo ama deri dhisanayo inuu derbigaaga ku qabsado ha u diidin haddayn adiga wax dhiba kuu keenayn hadday laakiin adiga dhib kuu keenayso haddii asagu baahi buu qabaa adigana dhib baa kuu imaanayo dee dhib dhib laguma zuuliye markaas laakiin hadday waxba dhibaato adiga kugu haynin inuu derbigaaga ku qabsada ha u didin waay ay laa yamnacana jaarun yuusan ka mancini jaarahu an yaqnisa inuu ku tallaasha qashabahu laantiisa fii jidaarihi wa uma yaquulu abuu hurayrata wuxuu leeyahy maa lii araakum canha mucridiin maa lii maxaa ii sugnaaday araakum aan idin arkaya canha cani sunnati mucridiin sunnada nabiga markii la idiin sheegay maxaa uga sii jeesanaysaa buu leeyahy abu hurayre wallaahi baan ku dhaarta e la armiyana waan ganayaa bihaa sunnadii bayna aktaafikum kasee carara adinku labada garbood umaan kaga dhufanaya xadiidka nabiga anigu waan sheegi buu yiri dhabarkii adigoo sii tegay umaan sheegaya oo waktigaasoo diinta la jeclaabu abu hurayre sidaa leeyahay maanta maxaad umalaynaysaa ya marxaba diintii yaa ujeeda xadiis nabiga meesha lagu sheegaya waa laska dhaqaaqaya yaaba dhegaysanaya xadiidkaas muxuu ka hadlay yaaba horta can caaishata radi allahu canha ana rasul a sal ly slm qaal man dalama ninkii dulmiyo qeyda shibrin taako qadarkeedaoo min alardi dhul ah dawaqahu llahu ilaahay wuxuu qoorta u gelinaya min sabci ardiina toddoba ardo dhulka dulmiga dhulkaa ugu daran dulmi oo dhan isagoo xun yahay haddana midka dhulkaa ugu xun haddaad dhul dulmisa hal taaka ah toddobada ardo unbaa luxunta lagu gelin qiyaamaha waay marka dhulku dhibaato waay boos qof leeya ha qaadanin beer qof leeya ha qaadanin dhul qof leeya ha qaadanin xataa boosriixna ha ku samaynin sida beerahoo kaleeto iyo dadku isboos riixaan soo maha halka halka sooyintu meesha iska baaba-aysa halkan ay ahayd sooyinteedii buu ku leeyay si uu riixayo qofkiiba ewer buu ka dhigay xaggu geynaya dhul buu qofkii ka qaadanaya dhulkan anaa iska leh meeshan meeshaydiiba wuu kusii darsanaya dhibaato weyn wey dulmiga dhulkaa ugu daran wa dulmiga dhulka yaa ugu daran wa magaalooyinka boosaskaa laysku dhacaa yani meelaha kale yani beeraha iyo waxaasaa laisku riixaa dhibkeeday leedahay wa ay qofku ha ku talagalo haddii uun taaka dhulo uu dulmiyo in toddobada ardo qoorta loo gelinayo waa dulmi aada u xun mana qaadi kartid adu waxaas kama bixi kartid waay albaabu taasi baabu luqda al luqdadii buu u baab yahay baadidii waaye baabu luqada iyo baabu luqda labaduba la yidhaaho baadidii waxyaalihii dhumayey ayuu u baab yahay can zayd bn khaalid waxaa laga wariyey aljuhaniyi radia allahu canhu qaal su-ila rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa la weydiiyey can luqdati dahabi dahabka baadidiisii aw ilwaraqi lacagta fidada la yidhaahdo baadideedii ayaa nabiga la weydiiyey lacagu hadday dhunto dahab ama fildo baadidaa sida ay noqonaysa xukunkeeda iyo sida la yeelayo qofkii helo baadidaa ayaa nabiga la su-aalay qaala wuxuu yidhi nabigu icrif wikaa'ahaa wa cifaasahaa humma carifhaa sana icrif aqoonso wikaa'ahaa ay xirxirhkeeda aqoonso ay xarigga lagu xidhay waaye iyo wa cifaasahaa isla xarigga u naftiisa waaye ama yacni galkii la geliyey iyo shayga ay ku jirtay un waay marxaban weelkeeda ay ku jirto lacagtu iyo waxa afka kaga xidhan nooca uu yahay ee lagu xidhay aqoonso suma carifhaa sana cadadkeedana markaa garo waay lacagta waad fiirinaysaa cadadkeeda jinsigeeda weelka ay ku jirto waxa afka kaga xidhan nooca uu yahay waxaasoo dhan baa la rabaa si fiican intaad u fiiriso inaad xifdiso markaad xifdiso uma carifhaa sana sanad baad haybaarinaysaa oo yaahdinaysaa baadi baan hayaa baadi lacageed baad dihi haddaad lacag tahay waxaad soo qaatay hadday lacag tahay baadi lacag baan hayaa baad dihi qofkii yidhaahda anay baadi lacageed iga maqan tahay tilmaamo un baad dihi lacagtu waa noocee meeqo weeye noocay ka koobnayd waa inuu sheegto markaas adi yacni waad u nakirayn un baadi lacageed baan hayaa umaan dhihi aan helay meeshii ay ku dhuntay oo meelihii aad ka heshay agteeda ah abwaabu lmasaajid meelaha la ysugu imaanayay oo yani marmar lagu kulmee dadku isugu yimaadaan meelahaasaad ka yahdinaysaa maalin kastana yahdin mayside dee marmar unbaad yahdinaysaa isbuucii mar baad yahdinaysaa marka hore yacni marka dambe bishii mar baad yahdinaysaa wahaakada saasaad sanadka ku wadaysaa uma carifhaa sanatan buu yidhi nabigu sanad haybaari markaas fain lam tucraf haddaan la garanin maalikuhaa qofkii maaligeedaa haddaan la garanin wax sheegta waa la waayey intaasaa yahdinaysay sanad baad yahdinaysa abwaabu lmasaajid meelaha laysugu yimaado wax sheegta waa la waayey fastanfiqhaa iska nafaqaysa adigu cun bishardi yani marxaban adiguba iska isticmaal waaye waltakun ha noqoto oo wadiicatan cindaka agtaada ha ku noqoto waayahay wadiica ha ku noqoto waay adigu intaad iska isticmaasho marka maxaad ku waxaad ku markaad isticmaalayso bishardi damaan ninkii lahaa haddii yani soo sheegta haddii la helo qofkii maaligeedaa la helo inaad gudayso saasaad ku isticmaalaysa adigu xalada waa lacag si kale oo lagu hayn karaa ma jire inaadu meel iskaga rido sanduuqa waxaa ka fiican adiga markaa intaad iska isticmaasho inaad hadhow wax sheegto haddii la helo adigu aad u guddo dood siiso waay wax soo sheegtaba haddii la waayana waxba laguguma le wax lagugu leeyahay ma jiro maxaa sida dariiqi sharcigaa waad marisay waad haybaarisay waad yaadisay sanad waad weyday soo ma fa in jaa'a hadduu yimaado daalibuhaa ninkii doonaya dalbaya yowman oo min addahri maalin uun yacni zamanka ka mid ah fa addihaa u gudo ilayhi xaggiisa u gudo markaad sanadkaad yahdinaysa wax sheegto la waaye intaa adigu iska isticmaasho qofkii lahaa hadduu mar u yimaado u gudo de aya wa sa'alahu ninkii saa'ilka ahaa wuxuu haddana nebiga weydiiyey can daalati alibil geela baadidiisa geela baadidiisana see la yeelayaa rasuulka ilaahayo fa qaala wuxuu yidhi nebigu maa laka walahaa geela maxaa ka rabtaa adiga iyo geel maxaa saa kaadan baadi geel oo meel daaqaysa haddaa aragto maxaa ka rabtaa adiga maa laka walahaa dachaa iska daa geela ha kaxaynin baadidiisa waxba ha soo celin iska dhaaf fa ina macahaa maceeda waxaa ahaaday xidaaha kabaheedii wa siqaa'aha sibraarkeediina way wadataa taridu lmaaa biyahay aroori wa ta'kulu shajara caleentana way iska daaqee xataa yajidahaa rabbuhaa ilaa uu ninkii lahaa ka helo farta ka qaad maxaa karabtaa geel u kaxaynaysa hay sidaasaa laleeyay marka baadida geel laguma degdego markay ka hadlayaan marka culamadu sharxayaan waxay leeyihin fuqahada muxadisiintu markay ka hadlayaan baadida geela labaa loo kala qaadayaayo meesha aad ku aragtay inay tahay meel cidlo ah oo duur ah iyo meel la joogo oo shiimo ah inay tahay labadaasaa loo kala qaaday marka lagu leeyahay iskaga tag waa markay meel cidlo ah joogto duur cidlo ah oo dadna u badnayn oo yacni wax badan oo dad ah oo saasa uun joogo uusan jirin oo reero deganayn iska bahgooye ah halkaa hadday tahay farta ka qaad maxaa yeelay waraabaha yar yarkaana inuu dilo uma badna geela ma dili karo way iska daaqaysaa kabaheedii bay qabtaa lugaheedaa unbaa looga jeedaa duurkaasay ku wareegayso sibraarkeeday wadataana waxa weeye calooshaa weyn weeye hal mar hadday cabto bil bay ku qadi soo ma marka dhulkaas durkaasi iska daaqaysaa meesha biyaha may mar ka cabi way iska fo waxaa laga yaaba saddexda bilood oo jilaalkaba in saddex goor ay soo aroortay bay iska cabaysaa oo fulaysaa bil iska maqnaanaysa xataa yajidaa rabba ilaa maaligeeda uu ka helo farta ka qaad baa le waa hadday duurkaa joogto amaa meel la degan yahay ee dadku ku badan yahay hadday hadduu joogo geeli dayn maysid baa laleeya waa la kaxaynaya sababtuna waa maxay mid tuugaha laga yaabaa inuu iska kaxaysto waayo marka haddiiba ilaahay adiga kuusoo hormariyey marka waxaa la rabaa inaad markaa adigu badbaadiso oo ilaa uu qofkii lahaa laga helo waad kaxaynaysaa way marka meelaha dadka u badan loo dayn mahayo tuug baa iska kaxaysan dad waxaa jira mota duurkaa iska soconayo dadka xataa weydiinaya wax baadea xoolihiina ma ku jiraan baadidaasuu kaxaystaaba urursada dadka u yarna kirayno dadku waxaas kuma baraarugsan moota wax baadi a xoolihiina ma ku jiraan ha neef ari ha nagu jiro ama neef saasa nagu jiro ila soo boodayaan anigu iga dhumay laakiin marka hore lama dhahay baadidaa sheegaysa maxay tahay geelba ma lo-ba ma ariba tilmaamo nooc saa haddii la dhaho muu sheegeen laakiin uu saasuu yani wax ku urursadaaba de tuugnimaa ay tuugnimada kolba meel bay geli marxaban marka iska daa buu nabigu leeyahay dachaa fa ina macahaa xidaa'ahaa iyo wasiqaaya fa ina macahaa maceeda waxaa ahaaday xidaa'ahaa iyo wasiqaa'ahaa kabaheedii bay qabtaa yacni sibraarkeedii bay wadataa taridulmaa biyihii bay aroori wa ta'kulu shajara caleentana way iska daaqaysa xataa yajidahaa rabbuha wa sa'alahu nabiga wuxuu weydiiyey ninkii saa'ilka ahaa ee nabiga su-aalaya cani shaati bal can daalati shaati way ariga baadidiisina bal ka waran faqaala wuxuu yihi nabigu khudhaa ari baadiya haddaad aragto ama neefahaada ama kabad ha ka badnaadee marnaba ha ka tegin khudhaa qaad aayahay fain fa inamaa hiya ayadu baadida ariga weeye laka adigay kuu sugnaatay ow liakhiika walaalkaabaa helaya waa ninkay ka dhuntay aw lidi'bi ama dhurwaa baa helayo saddexdiina midkii usoo hormaro un waay ari asagu waa iska hiri bisilo dee dawacadaaba na ka dhigi sooma ay iyo guduudanaa iyo waxaan yar yarka ama yaaban waxaan weyn kii weynaaba gaarsiinayn marka ari asagu marnaba la dayn waayo inaad adigu qaado oo markaa aad ku sinto ninkii lahaa ilaa uu ka helo ama uu ninkii lahaayo ka dhuntayba ilaahay uu la kulmiyo ama lidi'bi yaygii ama yani usoo hormaraya dhurwaagii midkii u hormaro un waay marka baadida ariga sidaa weyeyda waa la qaadaya marxaban marka baadidu noocaa weeye sidaa ayuu nabigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo baadida saasaa loo qaadaya markaad qaadana saasaad uhaybinaysa marka la leeyahay lacagtaa waa la qaadaya oo sanad baa la haybaarinaya waa la aqoonsanaya waa marxaban waa haddayna ahayn luqdatulxarami waay xaramka baadidiis taa in la gorbiyo lama ogol lama qaadi karo haddii aad qaadana ilaa wa ilaa inaad un haysa ay noqonaysaa weligaa maba marna ma cuni kartidoo bisharatilamaan iyo waxaasaan ku milkiini ma dhihi kartid xaramka baadidiisaas y kitaabulwasaaya dardaaranyihii ayuu u kitaab yahay wey wasiyatin baa wasaaya lagu jamciyey dardaarankii ayuu u kitaab yahay qofku yacni mar kasta inuu dardaarmaa la doonaya wanaagsan dadku yani hadda waxaan la yaqaanaa qofkii markuu sakaraado dhiman rabo unbaa laleeya hebel ma la dardaarmay qofka hebela uu dardaarmay haddii la yidhaha waa ka samrayn anagu bas wey dardaaranku sidaa may adoo nool baa rabaa markasta inaad dardaaranto dardaarankaa ku qoran yahay geeruusay kuugu imaan doonta kama warantid makaday kuugu imaanaysa mise can cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana rasuul lah sal lla alay wasalam qaala wuxuu yihi nabigu maa xaqu mri'in muslimin lahu shayun yuusii fiih yabiitu leylata aw leylatayni ilaa wa wasiyatuhu maktuubatun cindah maa xaqu mri'in ruux xaqiisa ma aha muslimin oo muslim ah ruuxaasoo lahu shay-un shay leh shaygaasoo yuusii fiihi u dardaarmayo xaqiisu ma aha nin muslima oo wax un leh wax la dardaarmaba haba yaraadeen hadduu rabe wax un xoola a leh shay-un lahu shay-un yuusii fiihi wax uu dardaarmo ayuu leeyahy qofkaas xaqiisu ma aha an yabi yabiitu inuu baryo leylatayni leylatan inuu baryo aw leylatayni inuu baryo xaqiisu ma aha habeen inuu iska baryo ama laba habeen inuu iska baryo xaqiisu ma aha ilaa wa wasiyatuhu walxaal wasiyatuhu wasiyadiisii maktuubatun mid la qoray ay tahay mooyaane cindahu agtiisa qof muslima oo wuxuu dardaarmaba leh habeen inuu baryo ama laba habeen inuu baryo xaqiisu ma aha ilaa dardaarankiisu inuu diyaar yahay mooyaane oo qoray ilaa wasiyatuhu maktuubatun cindah dardaarankiisu waa inuu qoranya dardaarankaaga inaad qortaan la doonay oo halkaa aad digto waa haddii geeridu si kadaa kugu timaado dee dardaarankaaga halkaasaa laga fulinaya marka zaada muslim imaamu muslim wuxuu ziyaadiyey qaala bnu cumar wuxuu yidhi fawallaahi baan ku dhaartay cabdullahi bnu cumar wuxuu yidhi fawallaahi baan ku dhaartay maa marad mayna soo marin calaya dushayda leylatun habeen mundu wakti laga soo bilaabo samictu rasuula llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilahi aan maqlay yaquulu xaalu leeyahy daalika hadalkaas markuu nabigu hadalkaa iyo xadiidkaa uu sheegay yacni maqlidda aan ka maqlay laga soo bilaabo habeen imaysa soo marin ilaa wa wasiyatii dardaarankaygu cindii agtaydu diyaar ku ahaa ay ku camalfali jireen asxaabtu yacni nusuustay ku camalfali jireen wa marka mar kasta dardaarankayga waan qori jiray buuri diyaar buu ahaa buuri can sacad ibni abi waqaasin waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal jaaanii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa ii yimid buuri yacuudunii xaalu i booqanayo caama xajat lwadaac xajkii la odhan jiray xajat lwadaac buu nabigu soo booqanayay sanata cashrin min alhijra buu ahaa xajkii ugu dambeeye nabigu dardaarmaya buu ahaa waan xanuunsaday buu yihi sacad ibn abi waqaas markaasuu nabigu booqasho igu yimid oo isoo booqday waay min wajacin buu iga soo booqday buu yihi xanuun ishtadda bi igu darnaaday wey xanuun daran baa i qabtayo markaasuu nabigu isoo booqday faqultu waxaanu idhi buu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow qad balaqa waxaa gaaray bi aniga min alwajaci xanuunka xaggiisa maa taraa waxaad arkayso aad baan u xanuunsanahayoo waan cuslahay xanuun baa ihayo waay wa ana aniguna duu maalin baan ahay nin maal u saaxiib oo hantila baan ahay walaa yarisunii imana dhaxlayo ilaa ibnatun gabar mooyaane hadda hal gabar keliya ii joogta nin xoolo badanna waanahay waay afa atasadaqu ma sadaqaystaa bisulusey maali maalkayga saddex meelood intaan u dhiga laba meelood ma la baxa waay maadaama warso badanna aana ka tegaynin oo hal gabara un keliya ay dhaxlayso maal badanna aan leehay maalkayga laba meelood ma dardaarmaa way taa saddex ka dhiga qaala wuxuu yidhi nabigu laa maya qultu waxaan idhi buu yidhi aye fashidru yaa rasuula allah aye ayajuusu shadru yacni misku ma bannaan yahay mis inaan dardaarmo ma bannaan yahay yaa rasuula allah fashadra haddii la yidhaahdana yacni atasadaqu ma sadaqaystaa ashadra nus yacni nus ma sadaqaystaa maalkayga ka mida waa ama uusii ma dardaarmaa ashadra qaala wuxuu nabigu laa maya qultu waxaan idhi buu yidhi faulusu ayajuusu ulu ulusku miyuu bannaan yahay marka ulus haddaan dardaarmo maalkayga saddex meelood oo dhiga meel qaala wuxuu yidhi nabigu aulus yakfiika sulusu sulus baa ku kaafinaya inaad dardaaranto wasulusu ulusku kasiirun waa badan yahay wa xoolahaaga saddex meelood intaa ka dhigto hal meel inaad dardaaranto taasaa kugu filan waulusu kaiir ulusku waa badan yahay marka qofku markuu dardaarmayo xoolihiisa saddex meelood markii loo dhigo meel unbaa loo ogoliyay ulus unbuu dardaarmi karaa uluskaa wixii ka badan mawquufun calaa idni lwarasa warasada idankoodaa lagu joojinaya uluskii wix ka badan hadduu dardaarmo warasada unbaa la su-aali hadday ayagu ogolaadaan oo yidhaahdaan yacni wuxu uu dardaarmay qofkaas ay maydkeennii aha wuxuu dardaarmay ama waalid ha noqdo ama wuxuu noqdoba yacni waanu ogolaanay hadday yidhahdaan bas waa la socodsiinaya hadday diidaan soo maaha lama dhaqaajin karo isaga suluskaa unbuu leeyahay suluskaasna marka waa badan yahay muxuu marka nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu diiday xoolaha saddex meelood inuu laba bixiyo ama inuu nis bixiyo muxuu ugu diiday inaka adigu buu yidhi yacni sacdow an tadara inaad ka tagto warasataka warasadaada aqniyaa iyagoo aqniya ah oo kaaftoomay oo su-aaliya waxaa ka kaaftoomayo yaa khayrun ka khayr badanoo min an tadarahum inaad ka tagto caallatan ayagoo caydh ah yatakafafuuna naasa dadka gacmaha u hoorsanaya taasaa ka khayr badan warasadaada iyo ilmahaaga inaad yacni ayagoo xoogaa ay ku deeqtoomaan haysto inaad ka tagtaa ka khayr badan ayagoon waxba haysanin oo dadka baryaya war waa agoontii ilmo heblaade wax siiya laleeyahy saasaa ka khayr badan marka wixii adiga hadda aada hayso ha sadaqaysanin ilmaha oga tag su-aasha haga kaaftoomeene haga kaaftoomeen wa hadda gabar keliyuu lahaa oo ninkaas sacada markaas maca daalika nabigu waa u diiday maxaa yeelay xukunka xukun caamuhuu noqonayaayo sacad keliya un arrinta kuma ekaanaysa meesha wasiyaa laga hadlaya qofku wuxuu xoolihiisa kala baxay markaa nabigu arrin caam oo ka mado dadka o dhan maaragtay u taalla ayuu ka hadlay oo wuxuu yidhi yacni warasada waxaa khayr badan yani inaad iyagoo aqniyaa ka tagto yaa ka khayr badan iyagoo caydhaho gacmaha hoorsanaya inaad ka tagto waay wa inaka adigu lan tunfiqa nafaqatan tabtaqii biha wajha allah ilaa ujirta biha wuxuu markaa nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam wax alla wixii la bixiyo ilaahay dartii loo bixiyo hoosta in ajir laga helayo midda kale wuxuu nabigu u sheegi doonaa ninkan sacad la yidhaahdo inuuna hadda dhiban doonin hadda asagu yacni xanuun daran baa hayo oo inuu culus yahay ayuu isu arkaa laakiin inuusan nabigu dhiban doonin buu u sheegay waay ay wa inaka adigu lan tunfiqa ma bixisin nafaqata nafaqo tabtaqii biha aad ku dalbaysa wajhallaahi ridallaahi ilaahay ridihiisa aad ku doonayso ilaa ujirta biha waa lagaa ajirsiinayaa xataa maa tajcalu waxaad yeelaysaba allaha ka dhigo fii fi imra'atika xaaskaaga waxaad afka u gelinaysaba allaha ka dhige waxaad ilaahay dartii u niyooto waa lagaa ajirsiin haayo fiiri waxaad ilaahay dartii u bixinayso yani ama biilkaa reerka ha noqdo ama yani wax kale ha noqdo wax alla waxaad bixinaysa waa lagaa ajirsiinaya mar haddaad ilaahay dartiiba u bixinayso waay xataa maa tajcalu fii fi imra'atika xaaskaaga waxaad afka u gelinaysaba allaha ka dhigo xaaskaaga inaad wax afka u geliso yacni ma badno oo marmar unbaa laga yaaba ay yidhahdeen culammadu cinda almulaacaba hadday labadii qofoo yacni wada noolayd ee yacni marmarkoo yacni cuntadii afka isu geliyaan waa marmar ba iska dhacdaa xataa taaba allaha ka dhigay maxaa yeele xaaskaaga markaad yacni hadda la mucaasharoonayso ood wax afka u gelinayso yacni waa raalligelin baad raalli gelinaysaa taas waa cishradii lagu amrayo wacaashiruuhuna bilmacruufi ilaahay uu yidhi waay wanaaggii oo qowlka iyo ficilkaaba labaduba inaad wanaajiso waay saasaa la rabaa waay ka marka taas ba allaha ka dhige waa laga ajirsiinayaa sawaab baad ka helaysaa qaala wuxuu yidhi markaas sacd faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah ukhallafu bacda asxaabii ukhallafu miyaa laydib marinayaa bacda asxaabii asxaabtayda gadaasheeda miyaa laydib marinaya macnaha waan xanuunsanaya hadda ma yacni meeshan aan ku harayaayo makuu ku xanuunsaday maka miyaan ku harayaa oo asxaabta miyaan ka harayaa meeshan miyaan ku haraya asxaabta xoogaa waxay aada yacni u yardhibsan jireen meeshii ay ka hijroodeen oo daaru hijree maka waa laga hijrooday soo maa meesha ay ka hijroodeen inay ku dhintaan mako ardada ilahay meesha ugu khayr badan wey waa xaramka soo ma ugu fadli badan wamaca dalika marka dambena yani haddee maw islaam bay noqotay wamaca dalika yani meesha ay marka hore ka hijroodeen oo daaru hijradooda inay ku dhintaan ayay necbaan jireen waay ko marka wuxuu yihi rasuulka ilaahay o miyaa laydib marinaya ukhallafu bacda asxaabi qaala wuxuu yihi nabigu inaka adigu lan tukhallafa laguma gadaal mariyo oo fa tacmala ma camal fasha camalan camal camalkoo tabtaqii bihi aada ku dalbaysa wajha allaahi ilaahay radihiisa ila isdadta waxaad ziyaasanaysaa bihi camalkaas darajatan iyo waribcatan unbaad ku ziyaasanaysaa haddii inta lagugu reebo xanuunkan iyo maralkan aada lahat la harto oo markaas aad wax wanaaga aada samaysood yacni wax samayso waxaad ku ziyaasanaysaa darajo iyo rifca un walacallaka waxaadba mudan tahay buu ihi nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxaad mudan tahay an tukhallafa in lagu gadaal mariyo lagu gadaal maryadan markaa yacni waxaa looga jeedaa in cimrigaaga la dib dhigo oo aad hadda dhimanin yaad mudan tahay wey marka raju nabigu cabire lacallaka waxaad mudan tahay wey rajahan yacni marka markuu qowlka hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka uu yahayna waa iska muxaqaq baa layidhaha a marxaban walacallaka waxaad mudan tahay an tukhallafa in lagu gadaal mariyo xataa yantafica bika ilaa ay kugu intifaacaan aqwaamu qoomyaalo qoom baa kugu intifaaci doono waa mu'miniinte oo wayudara la dhibo bika adiga aakharuuna yacni qolo kalena lagugu dhibo waa gaalade ilaa ay yani dadka u intifaacaan kuwo kalena lagugu dhibo maba dhimanayside waa lagu dibdhigayaa waa lagu dibdhigayaa ayuu nabigu yidhi wuu sii nool anigaa wax badan buu sii noolaa bali markaa hal gabar u hulaa laakiin markii dambe sagaal wiil buu dhalay baa la yidhaha iyo gabdho kale ayuu dhalay sacad bin abiqaas wax badan buu sii noolaa markaasuu nabigu duceeyey wuxuu yidhi allahuma allahayow amdi ilaahaw u taamiye liasxaabii asxaabtayda hijratahum hijradoodii walaa tarudahum ilaaha waa celina calaa acqaabihim ciribtoodii dambe ha ku celin ay ilah waa ku celini buu nabigu laakiin ilbaa-isu sacd ibnu khawla yarsi lahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama an maata bimakka laakiin ilbaa-isu midka baasaystay buu nabigu adigu waxaad mudan tahay in lagu dib marinayo hadda ma dhiman doontide in lagu dib marinayo aad mudan tahay oo yani cimrigaaga la dib dhigayo ood sii noolaanaysa ilaa qolo dad ay kugu intifaacaan mu'miniina kuwo kalena lagugu dhibo waa gaaladii laakiin ilbaa-isu midka baasaystay sacad ibnu khawlata waay sacad ibnu khawla ninka la yidhahho oo muxuu asu u baasaystay ninkaas yarsii lahu rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa u khabar geeraarinayo waa u calaacalayaa nabigu muxuu u calaacalayaa an maata inuu dhintay bimakata maka inuu ku dhintay sacad ibnu khawlaa maka ku dhintay meesha asxaabtu ay dhacmaayeen inay ku dhintaan daaru hijradoodii ay ka haajireen inay ku dhintaan ay yacni dhacaysanayeen ninka ku dhintay ee arrintii la necbaa ku dhacay waa sacad bin khawla waxbana hadda asaga iimaankiisii waxba uma dhibayse laakiin ayagaa xoogaa necbaayeen daartii ay ka hijroodaan inay ku dhintaan marka ninka baa'iska waa sacad bin khawlo waay nabigu wuu khabar geeraarinaya khabar geeraarin macnaheeda waxaa la yidhaha qofkii oo geeridiisa la sheego oo markaa xoogaa loo calacalo wey saas noqday aka yarsii lahu rasuulu llahi sala allahu alay wasl nabiga u khabar geeraarinayo an maata inuu dhintay bimakata maka inuu ku dhintay can cabdillahi bni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhu cabdullahi bni cabaas qaala wuxuu yidhi low ana annaasa dadkii aye low ana annaasa dadkii buu yidhi ana annaasa dadkii qaduu min asulus suluska hadday nusqaamin lahaayeen buu yidhi ila arubuc ay ka dhigi lahaayeen lakaana xasanan saasaa wanaagsanaan lahayd in la nusqaamiyo suludka laga yareeyo rubac laga dhigo saasaa anigu ila wanaagsan buu yidhi fa ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi athulus wathulusu kaiir nabigu kaiir buu ku tilmaamay xataa uludki uludkii u ogolaaday yaa wuxuu yidhi wathulusu kaiir maadaama nabigu kaiir uu ku tilmaamay cabdullahi bin cabaas wuxuu leeyahay isaga fiqi ahaan wuxuu hadalkaa nabiga oga qaatay waxaa fiican buu yidhi in lagaba yareeyo oo uludka naftiisa laga yareeyo rubac laga dhigo uludkii baa badan bade uludkii baa badan saasuu leeyahy low ana naasa qaduu min athulusi ila rubuc hadday u nusqaamin lahaayeen buri uludka intay ka yareeyaan rubaca ay geyn lahaayeen lakaana xasanan saasaa wanaagsanaan lahayd fa ina rasul lah sal lay slam qaala wuxuu yidhi athulus wathulusu kaiir buu nabigu yidhi alayh salam kitaab lfaraaidi faraaishii ayuu u kitaab yahay wy faraaishii ayaa halkan laga gelayaa faraaishan waxa weeye qofku markuu dhinto dadka dhaxalkiisa leh waxaa la yidhahdaa ahlulfarad iyo casaba dadkan wax dhaxlo labadaasay u qaybsamaan marka faraa-ishan hadda waa jamce jamcu fariidatin weeye faradkuna waa nasiib waaye dadka dhaxalka leh yaa laba qaybood oo dadna nasiib yacni uu ilaahay u qadaray buu wax ku qaadanayaa qofkaa intaasuu leeyahay nasiibkiisaa unbuu wax ku dhaxlay ehlufara ehlu farad baa la yidhaha dadna waa casabo oo xoolaha markii hore o dhan bayba kulli ridda ka istaagay wada qaadanayaan ama maa baqiya ehlu faradku markay baxaan wixii soo haray kaxaysanayaan casabaa la yidhaha dadkaan casabo ayaa la yidhaha marxaban dadkaa casabada marmar inay qadaan baa laga yaabaa ogow ehlu faradkii inuu xoolihii maansheeyaa laga yaabaa eber ku kala tago oo waxay casabeeyaan ba ay waayaan yaa mararka qaarkood laga yaabo ayahay ko marka faraa-ishii dadkii ehlufaradka ahaa marka furuuta muqadarada ilaahay kitaabkiisa lagu sheegay lix bay ahaan jirtay soo ma faraa-ishaasaa laga hadlayaa marka faraa-il ko can cabdillaahi ibni cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can nebiy sal ly slam qaala wuxuu yihi nabigu alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya fahuwa fahuwa wlaa rajulin dakarin ay famaa baqiya faliwlaa rajulina way soo arortay alxiqu lfaraa'ila faraa-isha haleysiiya biahlihaa ehelkeeda haleysiiya dadka ehlu faralka ah dee qof la arkaba ehel yani nasiibka wax ku qaada dad baa ahlu nis ah dad baa ahlu rubca dad baa ahlu hulus ah dad baa ahlu sudus ah dad baa ahlu humuna dad baa ahlu hulusaana alxiqu lfaraa'ila biahliha muxuu wax ku qaataa unbaa qofkan la dhihi famaa baqiya wixii soo hara markaas